dadweynaha ku nool magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya qabow xog leh oo ka jira magaalada iyadoo saddexdii maalmood ee ugu dambeysay aanay dadka qoraxba arag markii ay ceeryaamo iyo daruuro ay hawada qariyeen dhaxantan ayaa dadka ku keentay in xilli hore ay hoydaan haddaba wariyaheena magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka magaalada hargeysa
iyadoo afartii maalmood ee ugu dambeeyey aanay hargeysa wax cadceeda ama qoraxa ifkeeda la arag oo daruuro iyo ceeryaan xilan ay ahayd mararka qaarkoodna wararka qaar vioda helayso ay sheegayeen in diyaaradaha garoonka diyaaradaha caalamiga ee cigaal ee magalada hargeysa imanayey ay qaarkood dirqi ku fadhiisteen kadib markii cimilada daruuraha iyo ceeryaanta dhulka iyo cirkuba isqabsadeen runtii dhinaca kale waxay maalmahan la dareemaya qabow fara badan iyo dhaxan taasi oo runtii aad iyo aad magaalada looga wada dareemayo haddaba ugu horeyn bal iminka bartamaha magaalada hargeysa ayaan joogaa niman dhallinyaraa iyo dad kala duwan baan la joogaa walaal magacaaga marka hore magacayga waxaa weeye mustafa cumar cabdiraxmaan aad iyo aad baan kuu salaamaya khadar maxamed cakulle iyo idaacadda v o a waa tay mustafa magaalada hargeysa inta badan kulayl bay ahaan jirta ama dhaxan laakiin habeenadan ama maalmahan ugu dambeeyey qabow badan baa jiray arrintaa ka warran aad iyo aad afartii cisho ugu dambeysay qabow saa'ida ayaa jiray oo cimiladii oo isbedeshay maalin iyo habeenba qabow si joogtaa u socday marka aad iyo aad ba waxa looga dareemaya magaalada dhexdeeda in qabow badani jiro annagu waxaan dhalinyaro lugeyn jirtay oo ilaa saddex kilomitr afar kilomitr magaalada habeenkii fiidkii marka shaqooyinka kasoo baxno socon jiray aad bay noogu adkaatay qabowga dhacyo awgeed inaanu socod badan soconno oo waxaanu kasoo noqonay meelo aad u dhadhow waaye waxaan doonayaa dhaxanta faraha badan koodh baad xidhan tahay fanaanad baan ku arkayaa dhaxantaad ka soo gaashaa aad iyo aad dhaxan aad u badan baa dhacaysa qabow oo qoyaan wadata sida awgeed haddii aad wax adag xidhan weydo dee dhaxanta si fudud bay kuu geli kartaa dhibaata kaa soo gaari kartaa bal raggii dhallinyarada ahaabaa sidan odayaasha ka waran odayaasha iyaga dee hadalkooda badaa mustafa aad iyo aad buu mahadsan nin kaleo dhallinyaraaba iyo isaguna halkan fadhiya walal magacaaga marka hore magacaygu walaal waxa weeyaan cabdinutix ismaaciil cabdinajaxow adigu ma dareentay qabowgan maalmahan ugu dambeeyey hargeysa bilacadceed ahaa ha runtii maalmahan qabow daran baa ka jira magaalada oo waxa weeyaan waxa weyan aada u daran oo magaalada dadku aad u wada dareemayaan oo horena loo sii yarsaadalinayo qolyaha saadaasha ay hore u sheegeen yidhaahdeen maalmaha soo socda waxaa laga yaaba inay aada cimiladu isu bedesho marka waxa laga yaaba waxayna saameyn malaa isbedelkii cimilada adduunka la sheegaya malaa marka bal waxaan ku talin lahayn dadka waxa weeyaan dadka guryaha ku jira iyagu waabay isunba yeelayay dadka masaakiinta ee aan waxba helahayn ha laga warhayo
waxaa jira marka leego qabowga hargeysa iyo cimiladan isbedelaysa runtii dadka qaar baa waxaan u malaynaya kolley baa maqaaxyaha iyo goobaha shaaha iyo bunka laga cabo dakhligooda inuu kordhay baan u malaynaya rag gushaha badan ka waran cabdi taa xaqiiqatan waa run waxa weeyaan meelaha laga qabo waxyaalaha kolkolol shaaha iyo bunka iyo kufiga laga cabo suuqooda xilligan aad buu kor ugu kacaa halka qolyaha maarata biyaha soo saaray iyo sharaabka iyona iyagana suuqooda hoos ugu dhaco marka waxa wey halkaana dee fursad kaloo ganacsina waa ku jirtaa qolyaha qaar ba ka faa'iidaya qabowga qaarna waxa wey hoos ugu dhaca saas wakti isu bedelaya adiguna imika waan ku arkayaa koodh iyo funaanad baad xidhantay kaba buudhaad sidataa waxaa la moodaa inaad dadka qaar baa lahaa hawadii yurub baa inoo soo guurtay dadka qaar wabay wabay enjoy garayn way ka helayeenba cimilada caynka isu bedesho waxay lahaan yurub bay noqotay hargeysi ya markaa qoloba si warkasoo qaarna waxay lahayn kuleelkiba laynoo qaatay anu laakiin waxaa dadka jecel qawga ya qawga jecel ee qawga taageera qawgan jecelna ano qaar ka mid a hablaha ku nool magaalada hargeysa walaal magacaaga ii sheeg walaal hooda la yidhaahdaa khadarow waa tahay hoodo waxaan ku arkayaa waxaad fanaanad baad gashatay haddana dhar badan oo dhaxantiya baad xidhatay maxaa jira wax weyn khadarow dhaxan aad u badan baa dhacaysa hargeysa waxaanad moodaaba wadamadii galbeedkii inay noqonayba ha marka aad iyo aad ba wallahi dhaxantu dhacaysa amahan dambe dadku inta badan cadceeday ka caban jira jira kulayl badan baa jira lakiin waxaad moodaa afar maalmood ama saddex maalmood oo cadceed la waayey dadkii o dham inay leeyihiin cadceeddii ba fiicnayd aad iyo aad cadceedda wanaagsan baanaanu leeyahay ha rayigiga cadceedda way fiican tahay waxaa jira dhaxantan dadkii waaweynaayoo kale way u daran tahay ma socon karayaan inaad wax badan huhuwato inaad wax badan koor badan xidhato wax badan khadaro weli dhaxantan dhaxan ka daran maaragtay aad u hoday aad waan arkay laakiin hargeysa igagumay helin tane tanoo kale markii kugu seesan qawli hod aad iyo aad bay umahadsan tahay mustafe iyo cabdi dhammaantood aad iyo aad bay umahadsan yihiin si kastaba ha ahaate e runtii qabowga dhacaya ee magaalada hargeysa waa mid aad runtii u daran isla markaana weliba sida muuqata la leeyahay inuu sii kordha laga yaa maalmaha soo socota laakiin wax dhibaataa oo geystay runtii ma jirto khadar maxamed cakuule v o e hargeysa